alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira kitaab lxaji baabu wujuubi اlxaji wa fadlih qaala allahu tacaala walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday oo cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaaday oo ilaahay dadka uu ku leeyahay xijulbeyti beytka inay u qastaan oo ay soo xajiyaan beytkuna waa kacbada waa calamun bilhalabihi man istaطaaca ilayhi sabiila ay man cid baa ilaahay ku leeyahay xajkaasi istaطaaca awoodo ilayhi beytka xaggiisa sabiila waddo ahaan waman kafara qofka gaaloobana fa ina allaha ilaahay haniyun waa mid ka deeqtoon can ilcaalamiina caalamka oo dhan oo ilaahay jala wacalaa ciddii xajka la iman weydaa waxba ku yeeli mayso naftiisa ayuunbay waxyeesha marka kufrigaasi aayaddan horta waxaa laga qaadanayaa wujuub اlxaj ahlulcilmiga badidoodu waa aayadda ay ka deliishadaan xajku inuu waajib yahay axaadiidta faraha badan ee saxiixaana marka loo geeyo waxaa se rabbi tilmaamay xajku inuu waajib ku yahay uun ciddii awoodeysa oo ciddii aan istitaaco iyo awood u hayn waajib kuma aha istiaacadiina waxaa ka mid a sahaydii iyo gaadiidkii lasii fuulayay hadduu qofku u baahan yahay inuu caafimaad qabo dariiqu inuu aamin yahay arrimahaasoo dhan baa soo gelaya waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa waciid iyo goodi daran oo ilaahay jala wacalaa uu u jeediyey cidda xajkii ka tagta qofka gaaloobe xajkii iskaga taga dee kaasi ilaahay waxba yeeli maayo waa ilaahay caalamka oo dhan waa mid hani ka ah kufrigaasi haddaba ma kii akbarka ahaaba mise waa asqarkii culimada badidoodu wallahu aclam waxay ku xambaaraan inuu de asqarkii yahay qofku xajka inuu ka tago waajibnimadiisa haddaanu diidanayn ku gaaloobi maayo ahlucilmiga badidoodu qabaan laakiin way jiraan bacdu ahli lcilmi oo le uu gaaloobaya cumar ibnu khaaabna waxaaba laga soo wariya aharaad moodo wallahu aclam inuu sidaa sugayo sidaa sheegayo oo wuxuu leeyahay man ataaqa alxaja falam yaxuja fasawaء calayhi maata yahuudiya aw nasraaniya marka calaa kuli xaal xajku waa rukni ka mida arkaanta islaamka qofkii awoodu hayaa inuu guta ayaa waajib ku ah weliba qofku waa inuu la dhaqsado mar alle marka ugu horeysa qofkuu awoodu helo inuu guto xajka ayaa looga baahan yahay qofku waa inaanu markaa isagoo awoodaya xag jid ahaan iyo xag maal ahaan iyo xaggii dariiqa iyo dhinacyadii oo dhan waa inaanu iska sii dibdhiginun waayo fa innahu laa yadri maa yacridu lah wax qabsan doona iyo wax ku iman doona ma garanayo caafimaadkan inuu sii hayn amnigan inuu sii jiri hantidan maaragta ama sahaydan uu xajka ku xajaayo hadda ama ku xaji karaayo inuu sii hayn iyo in kale iyo inuu ka bixi ma garanayo xajkaoo keliyana maahay acmaasha khayrka qofku waa inuu u degdego marka ugu horeysa u suuro gasho waa inuu u dhaqsado wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi salى allahu alayhi wasalama qaala bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaaءi الzaka wa xaji اlbeyti wa sawmi ramadaana mutafaqu calayh meelo badan xadiidkani ayuu inagu soo maray arkaanta islaamka ayaanu sheegay waxaa ka mida wa xaji lbeyt beytkaasi in maaragtay la xajo oo si khaasa waxa weeye loogu qastiyo iyadoo acmaal khaasa lagu samaynayo ilaahayna arrinkaa lagu caabudayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأنه خطبتي فقال وحو رسولك يري يا أيها الناس ضديه إن الله إلهي قد فرض عليكم الحج فحجوا إلهي حجب إذن كواجبي يسو حج فقال رجل نبا يري كل عام ما سند والببا يا رسول الله sanad walba miyaa la xajaya waa in la xajaa mawaajib ah markaa soo xaja amarkaasi aanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tiro ama wakhti ku qaydini wuxuu keensanayaa hal mar qofku hadduu u hoggaansamo xajkii uu la yimaado inuu dee ka dhacayo iyadoo sidaasi u cad haddii su-aala iyo maaragtay waxyaabaha laga furana waxaabay iska keensan kartaa in dadkii lagu adkeeyo sidaa awgeed baa su-aashaa markii rasuulku la weydiiyey fasakata u aamusa xataa qaalahaa ilaa uu yidhi ninkii kelmaddii alaaan saddex jeer faqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama low qultu haddii aan odhan lahaa nacam haa oo sanad walba weeye lawajabat way waajibi lahay walama staactum manaydaan karteen oo sanad walba inaad soo xajidaan oo dadka muslimiintii soo wada xajaan ma idin karteen uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku ihi daruunii iga taga maa taraktukum intaan idinka taga iga taga oo wixii aanan idiinsii dhex gelin ama aan ka aamusa iga daaya sii baadhbaadhkiisa iyo sii wadwadkiisa waayo wixii idin anfacaya ee adduun iyo aakhiraba dantiin iyo maslaxaddiinnu ku jirta waan idin caddeeyey fainamaa halaka man kaana qablakum kuwii idinka horreeyey waxay ku halaagsameenuun bikarati su'aalihim su-aal badnaantoodii iyo wakhtilaafihim khilaafkoodii calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda ay khilaafayeen faidaa amartukum marka aan idin faro bishayin wax markaan idin faro faatuu minhu kala kaalaya ma staactum intaa karaysa waidaa nahaytukum can shayin wax markaan idinka reebana fadacuuhu ka tago iska daaye rawaahu muslim xadiidkan qeybtiisa dambe sababulwuruudkaa hore iyadoonu la soconna waynu soo maray waana xadiid markaa cadiimaho waxay ahlulcilmigu idhaahdeen aada u fawaa'id badan waxaanuu inoo sheegayaa xadiidku xajku inuu faral yahay iyo inuu qofka hal marun waajib ku yahay wixii intaa ka badani waa u sunne laakiin waxaa fiican qofkii awoodayaa marka uu faralka iska rido dabadeed inuu sunnaha iska badsado ayaa aada u wanaagsan waa xadiid sugan waxaa ku soo arooray inuu ilaahay jala wacalaa yidhi addoon aan caafimaadna siiyey maciishada iyo noloshana u ballaadhiyey oo shan sare ay soo marayso oo aan wafdi igu iman ahayn macnii beytkii aan soo booqan ahayn isagoo soo xajaaya waxa weeye qofkaasi waa maxruum waa mid la qadiyo khayr badan laga qadiyo weeye xadiid kalena wuxuu sheegayay badiya cumrada iyo xajkaba waayo dunuubta iyo markaa faqrigaba meesha way ka saaraanoo waxa weeye way fogeeyaan aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam markaa xajku wakhtiga mar unbuu waajib yahay laakiin qofka ha awoodayaa inuu iska badsado ayaa muhiim ah waxaa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa nahyigu inuu amarka ka daran yahay waayo wixii rasuulku nahiyey iska daayuun baa la yidhi waxba lagama bannayn sababtuna waxay tahay yacnii isagu waa wax lagu leeyahay ka kaaftoon oo hajirsiina iska daayuun laakiin wixii la isfaraaye maadaama uu yahay wax la fulinayo o lala imanayo dee qofku inuu awoodiyo inaanu awoodin labaduba waa iska suurogeli kartaa sidaa awgeed baa istiaacada lagu xidhay rabbina wuxuu ihi fataquu llaha ma staactum waxaa markaa xadiidkan iyo aayaddaa iyo adilada la midkaa laga qaatay qaacidada ahlulcilmigu ay idhaahdaan laa waajiba maca alcajzi waajib kuma aha qofku wixii aanu awoodu lahayn ee aanu karahayn waajib kuma aha laa waajiba maca alcajzi waay waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa samaaxada islaamka iyo siduu u fudud yahay iyo asal inuu u yahay islaamka xarajka iyo dhibaatada ummadda in laga rafciyo isla markaa waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa naxariistii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyo siduu ugu tudhaayey ummaddiisa ee dhib oo dhan uula necbaa waxtar oo dhanna uula jeclaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim wa canhu qaala ay wa can abi hurayrata qaala su-ila nabiyu nebiga waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayulcamali afdalu camalkee ugu fadli badan waxaa la idhaha abudar buu ha kaa weydiiyey qaala wuxuu rasuulku uhi iimaanu billaahi rumayn ilaahay la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iimaankuna cinda ahli sunna camalkana wuu koobsanaya waa aliimaanu qowlu wa camal cinda ahli sunna qolyo badan oo ashaacirada madhabkooda qaba ama ku ta'asursani markay meelaha sharaxayaan tasdiiqa iyo waxbay ku fasiraan iyo waxa qalbiga ku jiroon bay iimaanka ku fasiraan marka waa qowl baila iska ilaali cinda ahli sunna iimaanku waa qowlu wa camal si kale haddii loo dhigo waa qowl bilisaani waictiqaadu biljanaani ama bilqalbi wa camalu biljawaarix qiila waxaa la yidhi uma maadaa maxaa ku xiga qaala wuxuu yihi aljihaadu fii sabiili illah jihaadkii baa ku xiga ilaahay wadadiisa loo dagaalamayay qiila waxaa la yihi uma maada qaala wuxuu uhi xajun xaj baa ku xiga xajkaasoo mabruurun lagu baarinimo sameeyey lagu wanaag sameeyey yacnii macsi iyo xumaan aan lala iman gudihiisa muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna masaa'ilkuu tusinaya waxaa ka mida fadlu lxaji lmabruur xajka mabruurka ahi qiimaha iyo fadliga uu leeyahay axaadiidtuna markii rasuulka la weydiiyey su-aal tanu eeg ama la mid ah kolba qaar buu hormariyey rasuulkeenna mudani sala allahu calayhi wasalam oo axaadiid fara badan baa soo aroortay oo kolba acmaasha qaar uu sheegay waxaana musanifka alimaamu nawowi iyo ahlucilmiga kaleba ay ku jawaabaan waxa uun ay ahayd taasi yacnii dadka lala hadlaayo ee rasuulku u jawaabayo iyo xaaladaha la jooga ayaa iska kala duwanaa markaa qof walba wixii tusaale ahaan munaasib u ah ama la doonayo inuu ku dadaalo ayuu u sheegayey dhinac kale haddii la eego waxaa dhici karta qofkani inuu waxyaabaha qaar yaqaano waxna ay ka qarsoon yihiin wixii markaa uu yaqaanu hore u hayo wuu iska dhaafayo wixii ka qarsoon buu u sheegayay dhinac kale waxaa dhici karta in qofkaana waxaasi munaasib uu u yahay kaa kalena waxaasi munaasib uu u yahay markaa qofba wixii munaasibka u ahaa buu u sheegayey calaa kulli xaal axaadiidtaa badan ee jawaabaha caynkaasa siyaabahaasay ku jamciyaan ahlulcilmi qaala almualifu almabruuru huwa aladii laa yartakibu saaxibuhu fiihi macsiyatan huwa aladii waa xajka laa yartakibu aanu ku dhacahayn saaxibuhu qofka la imanaya fiihi dhexdiisa macsiyatan wax macsi ah waa qofka intaa uu waa xajka qofku intuu wado aanu wax macsiya samaynahayn ee uu markaa toosnaanayo marka almabruur waa ismu mafcuulo min albiri bir baa laga keenay waxaa kaloo la yidhi alxaju lmabruur waxaa looga jeeda alxaju lmaqbuul xajka la aqbalay baa looga jeeda waayahay insha allah waana islaasimsanayaan un markaa labada macne oo maxaa lagu garanayaa xajkan in la aqbalay waxaa calaamaadka ka mida wallahu aclam ahlulcilmigu ay tilmaamayaan qofku siduu markii hore ahaa inuu ka wanaagsanaado oo xajkani uu saameeyo oo uu markaa sidii markii hore uu ahaa uu ka sii wanaagsanaado khayrkiiyo wanaagga ka sii kordhiyo tacaynkaasoo kale وعنه أي وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man xaja qofka xaje ee falam yarfud rafadka waxa loo yaqaano aan la iman macnihi arrimo dumar iyo waxyaabaha aan dhex gelin walam yafsuq fisqina aan la iman rajaca wuxuu soo noqdaa ka yowma waladathu ummuhu isagoo dunuub ka ah sidii maalinkii hooyadii ay dhashay muttafaqun calayh markaa kanina waa fadli weyn oo xajku leeyahay oo wuxuu tilmaamayaa xajkii qofku uu xajay in dunuubta lagaga tirtirayo waase haddii dee maxduuraadkii iyo macaasidiiyo waxa uu iska ilaaliyo oo xajkiisii sidii saxda ahayd ee la rabay uula yimaado waay aayadda qur-aankaana rabbi waa kii ku sheegaayey falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji xadiidku markaa aayaddaasi macnahay sheegaysu isna sheegaya rafadkana qaadi ciyaad wuxuu idhi ahlucilmiga badidoodu waxay markaa ku fasiraan jimaaca laakiin jimaac oo keliya ma lama idhaahdee jimaaca waa la idhaahdaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa atacriidu bih wixii jimaaca keensanaya ama maaragtay dee muqadimo iyo hordhacu noqon karaayo hadalka xunna saynu axaadiistii soomka oo kale ku soo maray waa lagu idlaaqa adigu markaa waa ismu jaamicu likulli maa yuriiduhu rajulu min almar'a waa magac koobsanaya wax kastooo ninku haweenayda uu ka doonayo markaa jimaac iyo muqadimaadkiisaba intaa uu dee muxrimka yahay inuu iska ilaaliyo weeyi waa tahay alxaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu ka odhanayaa qowlkaa ciyaadiya markuu soo raro sida daahirka ah ee muuqaalka dheer rafadka jimaac wax ka caamsan baa looga jeedaa buu odhanaya oo xumo oo dhan baa markaa iska soo gudageli kara macno noocaasuu tilmaamaya waay qofkuna rajaca ka yowmi ka yowma waladathu ummuhu yowmada waad fadxayne waxay tilmaamaysaa dee qofku markaa uu dhasho waxa weeye qof maaragtay dunuub la maaha dunuub ma laha markaa uu qofku dhasho wa canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala alcumraةu ilى اlcumra cumradii ilى alcumrati ilaa cumrada kale la gaadhaayo kafaaratun kafaara gud mid u aweeyo oo tirtiraysa limaa baynahumaa inta u dhaxaysa oo kafaarataani lama odhanoo taniye lagama dhigin waayo waa masder kafaaratu limaa baynahumaa inta u dhaxaysa labadaa cumro waa mid tirtiraysa weeye waalxaju lmabruuru xajka la aqbalay ee lagu baarinimada sameeyeyna laysa lahu jazaaun abaal ma laha ila aljannata jannada mooyaane jannaduunbaa u abaala ka ah muttafaqun calayh xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa cumraysiga in horta la badiyo waayo salaadahan shanta ah iyo waxyaabaha acmaasha qiimaha badani sida dunuubta ay u tirtiraan baa cumraduna ay u tirtirayso waxaana ahlulcilmigu isku waafaqsan yihiin cumrada in wakhti kasta la yska cumraysan karo marka qofku acmaasha xajka ku dhex jira maahaane waay waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa xajku inuu ka sarreeyo cumrada waayo markii kafaaro uu ku sheegay cumradii wuxuu ihi walxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka markaa ammaantan lehe qiimahan le waa xajkaa mabruurka ah waa kaa qofku ikhlaas uu ku gudanayo sunnadii rasuulkana uu dabaqayo sala allahu calayhi wasalam maxduuraat lixraamna uu iska ilaalinayo macaasida iyo waxale wixii ilaahay uu kaga fogeyn daacada iyo khayrka iyo istikfaarta iyo adkaarta iyo talbiyada iyo takbiirta iyo waxale wixii wanaagsanna uu aada iyo aada ugu dadaalayo wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qultu waxaan hi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay naraa waxaanu u aaminsannahay naraa ay nactaqidu aljihaada jihaadku afdala alcamali camalka ugu fadli badan inuu yahay afalaa nujaahidu miyaanaan jihaadahayn sababta isaa ugu aamineyna waxa weeye lianna waxaa ku soo arooray qur'aanka iyo xadiidka adilo badan badan badan badan oo ka waramaysa jihaadka iyo fadligiisa jihaadku kitaabuuljihaad waaba kan inagu soo socda waynu arki doonaa axaadiidta ku saabsan ee aadka u badan ya axaadiid fara badan buu mualifku soo aroorinaya qur-aankana waa idinka arkay marka camaladaa ama fadaaisha faraha badan darteed ayay maaragtay u arkeenba inuu yahay afdal alcamal markaasay dhahaa falaa nujaahid waxaanay doonayeen inay dee iyaguba maaragtay ragga khayrka la qaybsadaan oo dee ay janno iyo meel wanaagsan iyo fadaaisha la sheegayo ay wax ka helaan qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam lakunna waxaa idiin sugan oo leedihiin afdal ljihaadi jihaadka ugu fadli badanoo xajun mabruurun ah xajun xaj weeye xajkaasoo mabruurun lagu baarinimo sameeyey rawaahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey markaa dabdiga lafdiga laakiin laakinna waa loo dabdiyey lakunnana waa loo dabdiyey lakunna waxaa idiin sugan waxaan filayaa badidiina laakin buu qoraya soo maha lakunna ayaa loo dabdiyey wa hada huwa alakharu waalarjax lakunna in la yidhaahdo ayaana markaa fara badan oo badi ay mareen sida fatxulbaarigaba uu ku sheegaayo ahlulcilmigu isagaana arjaxa waay oo siduu arjax u yahay waxa weeye wuxuu wada koobsanayaa laba arrinoo fadligii jihaadka uu koobsanayaa ama de aan idhaahda fadligii xajka iyo jawaab jawaabna uu noqonaya hadalkaa hore ya jawaabna wuu u noqonayaa su-aasheeda marka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dumarka iyaga jihaad ma saara ee xaj baa saaran xajka iyo cumrada ayaa iyaga jihaad u ah waayo xajkuba waa nooc jihaadah lakunna afdalu ljihaadi xajun mabruur muxuu rasuulku ku sheegay calayhi asalaatu wasalaam jihaadkiisa ugu fadli badan xajun mabruur inuu yahay bulsha wuxuu u baahan yahay naftii in lala jihaado daalin jidhkii la daalinayaa ku jirta safar baa dad badani u gelayaan hanti badan in la bixiyaa markaa waxa weeye ku jirta wakti badan in la bixiyaa ku jirta waa nooc waxa weeye mujaahado adag waay markaa dumarka jihaad ma saare eh laakiin xaj baa saaran wacanhaa waxaa kaloo laga wariyey caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi maa min yowmi maalin ma jiro akhara ka badani min an yuctiq allahu ilaahay inuu ka xoreeyo fiihi dhexdiisa cabdan adoon min anaari naarta min yowmi carafata maalinka carafa rawaahu muslim maadaasi waa xijaaziyadii camalka layse qaban jirta markaa isamkeedii waa yoomkaasoo min baa laga horreysiiyey muakada ah muakide ah mintaas marka maa min yowmin ay maa yowmun khabarkii baa inoo hadhay soo maaha akhara weeye khabarkeedu ma garata maa min yowmin ay maa yowmun akhara min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa waxaa jira maalmo badan oo ilaahay jala wacalaa uu ka xoreeyo addoomihiisa naarta iyo wakhtiyo badan oo qaali ah laakiin ma jiro maalin waxa weeye maalinkaasi carafa arrintaa ku gaadhaya maalinka inta ugu badan addoomihiisa uu naarta ka xoreeyaa waa maalinka carafo weeye sida xadiidka akhirkiisa ku jirtayna waa maalin ilaahay jala wacalaa uu soo dhowaanayo sidee buu duluwigaasi noqonayaa waa kayfa yashaa sida ilaahay uu doono jala wacalaa uma yubaahi bihim lmalaa'ika malaa'igta ayuu ugu faanayaa addoomihiisa faraha badan ee soo wafdiyey ee baaqaa ilaahay jala wacalaa uu ugu baaqay inay soo xajiyaan waxa weeye ajiibay ee halkaas rabbigood ku xusaya walkaasaa ilaahay idhaa ma araada hawla maxay kuwani markaa doonayeen wahaakada markaa maalinkani waa maalin qiimo badan ilaahay jala wacalaa uu maaragta u naxariista addoomihiisa naarta ka xoreeyo baryadooda uu aqbalo sidaa awgeed baa maalintaa dadku waa inay daacaadka badsadaan kuwa xajka jooga iyo kuwa kaleba daacaadka iyo khayrka waa inay badsadaan waana tii dhowaanina soo martay ya ilaahay baynu jala wacalaa ka baryaynaa inuu inagu daro kuwa uu naarta ka xoreeyey waay xajkii baynu ku jiray maalinkan carafa waxay ka mid tahay maalmaha xajka la gudanayo bale alwuquufu bicarafa carafa in la istaagaa arkaanta xajka ayuu ka mid yahay waana rukniga ugu xooga badan ilaa rasuulku uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam alxaju carafa وعن ابن عbاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu rasuulkeena شhرفta l yihi cمرة cمرo maradaasoo في رaمaضاaن biشha رaمaضاan lala yimi تacdil waxay u dhigantaa xaجaة xaج أw xaجaة maعي mise xaج macayga la xajay bay udhigantaa buu yihi وshk min الraawi متafق عaليه bukhaarي iyo msلم baa isku waafaqay xadiidkani markaa wuxuu inoo tilmaamayaa cumradu inay dee sii kala fadli badan tahay cumrada ramadaanta lala yimaadaana ay ka fadli badan tahay cumrada wakhtiyada kale lala yimaado taasina waxay deliilu tahay inay jiraan cibaadadu iyadoo cibaadadii ah haddana waxyaabo markaa fadligeeda sii badinaya waxyaabaha waxaa ka mid a xagga waktiga la samaynaya ka mid noqon kara waxaa kaloo ka mid noqon kara sida loo samaynayo waxaa ka mid noqon kara xagga ikhlaaska iyo qofka qalbigiisa waxa ku jira yani laba camaloo labadiiba isku midabaa dhici karta inay fadligoodu aada iyo aada u kala wen yahay sida xajka ay ugu dhigantaana waxay ahlulcilmigu leeyihin waa xagga hawaabka hawaab weyn baa lagu helayaa laakiin macnuhu ma aha in faralkii xajku uu kaga dhacayo halkiisii ay u gelayso macnuhu maaha sida ahlulcilmigu ay isku ijmaacsan yihiin qaala wuxuu hi wacanhu ay wacan ibni cabaasin ana mraatan haweeney qaalat ana mra'atan haweeney baa qaalat tidhi qabiilada khacam la ydhaahday ka tirsanayd sida riwaayaadka saxiixaba ku soo arooray yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina fariidat allah faralkii ilaahay calaa cibaadihii addoomihiisa uu saaray fi lxaji xajka ku saabsanaa adrakat waxay soo gaadhay abii aabbahay shaykhan isagoo odaya odaygaasoo kabiiran weyn oo laa yahbutu aan ku sugnaan karin cala araaxilati gaadiidka oo aan macnii gaadiidkii lagu sii qaadi lahaa qabanahayn afa axuju canhu ma ka xaja qaala wuxuu rasuulku uhi nacamha muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafay xadiidkanna wuxuu inoo tilmaamayaa qofka xajkii ma laga gudi karaa ma laga xaji karaa jawaabtu waxay tahay haa waxaana laga xaji karaa qofka laba jeer markuu dhinto waa laga xaji karaa oo qofku waxa weeye isagoo dhintay waa laga xaji karaa waay saasoo kale kolkuu nool yahayna qofka waxaa laga xaji karaa marka uu dee talax gabo ee awood gabo ee socod iyo gaadiid midnaba aanu ku tegi karin xajkii ama aanu ku gudan karin ya taa macnaheedu waxa weeye haddii waxawey aanu soconno gaadiidka uu ku gudan karaayo isagoo gaadiidkii fuushanuu iska xijinayo xajkii inuu guto iyo acmaashiisii uu soo gudanaya marka qofku haddii uu waxa weeye saas oo kale noqdo waa laga xajayaa oo ehelkiisaa ka xajaya ama dee isagaaba xoolihiisa cid maaragtay ka xajta u dhiibaayo oo qarashka ka bixinaya qarashka xajka odhanaya iga soo xaj cid nafteedana hore uga xajtay markaa qofkii waa laga xaji karaa waxaana laga xaji karaa marka uu sidaa u weynaado xaalkiisu sidaa uu yahay eanu karahayn iyo marka uu dhinto labadaba wacan laqiiط bni caamirin radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaasi anahu ata nabiya laqiiط bni caamir alcuqayli annahu ata nabiya nabiga ayuu yimi salى اllahu عalayhi wasalama faqaala wuxuu uhi ina abii aabbahay shaykhun oday wey odaygaasoo kabiirun wey laa yastaiicu ma awoodayo alxaji xajka iyo walalcumrata cumrada iyo waladacana inuu waxa weeye u safro markaa midnaba ma awoodayo oo waxay ahlulcilmigu idhaahdaan macnu wuxuu noqonayaa inuu cagihiisa ugu socdo iyo inuu haddii allaba kuu roon yahay gaadiid u fuulo midnaba awoodi maayo marka waladacana marka dad iyo caynkaba la kordhiga ama caynkaba ha la raabe-e waa luuqataane waa geedigii ama waxa weeyaan maaragtay safarkii oo kale ee markaa maxaan yeelaa qaala wuxuu rasuulku uhi xuja ka xaj can abiika aabbaha ka xaj oo wactamir ka cimrayso cimradii iyo xajkii labadaba aabbaha ka gudmar haddii xaalkiisu sidaa uu noqday oo qofkaa weynee da-daa u noqday rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix sidaasaa sheekhu markaa uu yidhi abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey tirmidina wuu saxiixiyey kadalika nasaa-ina wuu wariyey ibnu maajahna wuu wariyey waana xadiid markaa saxiix oo alimaamu alalbani iyo kayrkiiba way saxiixiyeen kadalika alcalaama muqbil ibnu hadi alwaadici isaguna wuu saxiixiyey xadiidku waa xadiid saxiix xadiidkanna masaa'ilka uu faa'iideynayo masaladii xadiidkaa hore aynu ku soo sharaxnay marka laga yimaado oo ah qofka weyne laga xajaayo waxaa xadiidka laga deliishaday cumradu inay waajib tahay oo sideedaba masalada ku saabsan cumradu ma waajibba mise waajib ma aha waa masalo khilaafiya oo khilaaf ku jira beyna ahli اlcilm waxaa markaa imaamu axmed iyo ay qabaan waana sida uu yahay qowlka jadiidka ah alimaamu shaafici raximah اllah e cumradu inay waajib tahay iyaduna sida xajku mar waajib u yahay baa iyaduna mar ay waajib u tahay waxyaabo kala duwan bay xujaysteen waxyaabahay xujaysteen waxaa ka mid a hada alxadiid oo wuxuu rasuulku uhi wactamir waa amare ma garanaysa waxaanu alimaamu axmed tilmaamay xadiidkan intuu u deliishaday masalada wujuub اlxaj inuu yahay xadiidka ugu asaxsan ee ka warramaya ama loo deliishanayo waajibnimada cumrada soo ma aragti wuxuu alimaam axmed tilmaamay raximah اllahu xadiidkan inuu yahay asaxu xadiid oo ku saabsan ama tilmaamaya waajibnimada cumrada muqbil ibnu hadi alwaadicina kitaabkiisana aljaamicu صaxiixa baabu wujuubi اcumra waxaan filayaa ciwaan noocaasuu u gunti jiray kolkaasuu dabadeetna xadiidkan soo aroorinay marka cumradina waa waajib sidaa xajkuba waajib uu yahay wa can isaa bni yaziida radia allahu canhu qaala wuxuu uhi xuja bi waa layla xajay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay maciisa salى اllahu alayhi wasalama fii xajati lwadaaci xajkii xajat lwadaac waay waa xajkii maca salaameynta ama sabootiga wa ana anigoo ibnu sabci siniina toddoba jir ah ayaa layla xajay rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey qaala wuxuu uhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama laqiya wuxuu la kulmay rakban dad musaafiriinuu kula kulmay birawxaa'i meesha la idhaha dalabley ama arawxaa waa meel furci iyo madiine udhaxayso madiine waxay u jirtaabaa la yidhaahdaa lix iyo soddon mayl bay u jirtaa fa qaala wuxuu rasuulku uhi man ilqowmu war dadku waayo qaaluu waxay idhaahdeen almuslimuuna ay naxnu lmuslimuuna muslimiin baanu nahay war waa darma muslimiin baanu nahay bay idhahdeen qaaluu waxay idhaahdeen man anta adigu yaa tahay waxay taasi kutusaysaa inaanay garanayn rasuulka sala allahu alay wasalam meelkuu joogay mooy meel kale ka yimaadeen qaala wuxuu ihi rasuulullahi ay ana anigu rasuulullahi baanay sala allahu aleyh wasalam mar alla markay ogaadeen inuu rasuulkii ilaahay yahay buy markaa dee su-aala weydiinayaan iyo masaa'il sharciga farafacat waxay dallacday oo kor u qaaday imra'atun haweeney sabiyan ilmo yaroo faqaalat waxay tidhi alihaadaa xajun kani xaj ma leeyihi waxay tilmaamayaan ahlucilmi ilmo yar inuu ahaa qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa walaki ajrun adna ajar baad ku leedahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkan dambe horena waynu usoo maray labada xadiidba waxaa laga qaadanayaa xaju sibyaan ilmaha yar in waxa weeyaan lala xaji karo marka haddii uu dee wax yaroo la sida yahay oo tusaale ahaan aan dhulka la dhigi karin ama aan socon karinna ee isagoo waalidkiisu gaadiidka ku sida ama hooyadiiba ay dhabarka ku sido ayuunbaa acmaashii lala samaynaya dawaafkii iyo sacyigii iyo dee wuquufkii carafo iyo wixii oo dhan hadduu laakiin waxoogay yaro mudakar yahay oo toddoba jir iyo ka weyn iyo toban jir iyo meelaha waxoogay uu yahay oo uu socon karaayo oo uu isku xijinayo inuu maaragtay acmaashii la yimaado dee waxaa la odhanayaa adigu dawaaf oo waxa weeyaan maaragta sacyigii la sameeyo dee waa la garh wadayaae laakiin waa inuu maaragtay acmaashii sameeyo si kastaba ha ahaatee eh ilmaha yari xajkaa uu xajaa ajar buu ku helaya ajar iyo khayr baa loogu qorayaa khayrarka kale uu samaynayana ilmaha yari khayr baa loogu qoraya laakiin wixii shar ama xumaan uu sameeyo shar lagu qori maayo soo aragta salaadiisa iyo weysadiisa iyo qur-aankiisa iyo wanaagii waalidkiisan khayrka waxa weeye faraya ee khayrka u sheegayana isagana ajar baa loogu qoraya xadiidkan horeynu usoo sheegnay xajka un kuma gaar aha ilmahaaga yar haddaad salaada farto iyo haddii aad khayrkala farto iyo haddaad qur-aanka farto iyo haddaad wax wanaagsan farto isna ajar buu helaya adiguna ajar baad ku leedahay soo ma qalbayse adna ajar baad ku leedahay waxaa se ahlulcilmigu ay maaragtay isku waafaqsan yihiin a'imatulfatwa ilmuhu isagoon qaangaad ahayn hadduu xajo xajkaasi xajkii faralka ku ahaa ee xajatulislaam inaanu maaragtay dee ka gudahayn dee tadawuc ama sunna unbuu u noqonaya laakiin hadhow markuu qaan gaadho xajkii laga doonayo faralka ku ahaa sidii buu saaran yahy waa inuu guto oo uu la yimaado wey ibnu cabaas bay ka sugnaatay ayumaa hulaamin xaja bihi ahluhu uma balaga facalayhi xajatu ukhra ilmaha yaree reerkiisu ama waalidkii la xajee dabadeete qaan gaadha xaj kalaa saaran marka uu haddii alaba kuu roon yahay oo qaan gaadho وعن أنس رضي الله عنه أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xج wuxuu ku xajay عalىa rحli rar buu ku dul xajay oo raxligu waxa weeye waxa heeryadii dee hashiisa ama neefkiisa geela u saarayd ayuu ku dul xajay waayah oo waxyaabihii markaa boqoradu ay samaysan jireen iyo hawdajyadii iyo waxyaabihii maaragta nooca ahaa ma samaysane raxligaasuu ayar ku dulxaja wa kaanat waxaanay ahayd ay hiya hashiisaasi zaamilatahu sahaydiisa mid u sida ayay ahayd sahaydiisa tii u sida ayay ahayd oo wa kaanat damiirkaa hiya ee isamkii kaana noqonayaa wuxuu u noqonayaa raaxilada oo raaxiladii miyaa la soo sheegay maya dee calaa raxlintaasaa laga fahmaya siyaaqa halkaasaa laga fahmaya laga qaadanaya zaamilatahu bay ahayd sahaydiisa midu sida rawaahu lbukhaari oo macnuhu waxa weeye laba gaadiid ahoo midna uu sahayda iyo raashinka iyo cuntada iyo waxaa ku sito midna uu fuushan yahay uu fuulis ugu talagalay ma kala wadan rasuulku sala allahu calayhi wasalam soo ma aragtid ee halkaa gaadiidunbuu watay oo iyadun baanu fuushanaa isla markaa alaabtiis iyo cuntadiis iyo sahaydiisana u siday taasina waxay tusinaysaa tawaaducii rasuulkeenna sala allahu alayhi wasalam ayay tusinaysaa waaya وعن بن عbاس رضي الله عنهma qاaل wuxuu hi kاnت waxay ahayd cukaadu cukaadu meesha laydhaa iyo waa mijinatu iyo waa mijannatu meesha magacaale iyo wadulmajaazi aswaaqan sayladay ahaayeen fi اljaahiliyati waktigii jaahiliyadii ta'ahamuu dembi bay ka baqdeen saxaabadu waxa ay markaa xaraj iyo dembi kaga baqdeen an yatajiru inay ku ganacsadaan fi lmawaasimi madalahaasi xajka fanaزlat waxaa soo degtay laysa calaykum korkiina ma aha nin junaaxun dembi an tabtaguu inaad dalabtaan fadla arsaaq iyo fadli min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaa fii mawaasimi اlxaji mawaasimta iyo madalaha xajka rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey ta'ahamuuna macnaheedu wuxuu noqonaya taxarajuu wakhaafuu min alimi markaa meelahani waa meelo cukaadan iyo meelahan kale la sheegayba waa meelo waxay markaa waktigii jaahiliyadii waxay samayn jireen markuu xajku soo dhow yahay bay saylada ka dhigan jireen ay isugu yimaadaan markay isugu yimaadaan maxay kusoo bandhigi jireen alaabaha iyo waxaasay isku weydaarsan jireen alaabaha iyo markaa mataajirta iyo waxyaabaha ay ku ganacsanayaan wakadalika waxay kusoo bandhigi jireen markaa khudbadaha oo kale raggoodii aftahanka ahbaa ka khudbadayn jiray oo ka khudbadda wanaagsan ee aftahanka ah ee afmishaarka baa la dhegaysan jiray kuwa gabayaaga ah ee aada gabayga u yaqaana ee shucaradooda ayaa halkaa gabayga kusoo bandhigi jiray marka madala ay isugu iman jireen oo ay waxa weeyaan ku kulmi jireen bay sidaa u ahayd waaya marka dambena xajkay gudan jireen oo waxaa ibnu callaanku ahlulcilmiga qaar ka soo rarayaa cukaad oo kale dhinacaa daa'if bay xigtaa iyadu oo qarnulmanaasil bay kasii dambaysaa waxaana la yidhi waxay isugu iman jireen jaahiliyadii hore bisha dulqacda marka ay kala baran tahay barhu hadhay ayay isugu iman jireen waayahay waxay markaa samayn jireen haddana marka ay muddo tagtay halkaa ay muddo joogaan ayaa meel maka u dhowo mijannadaasi ah ayay iman jireen waayahay halkaasay joogi jireen ilaa bishaasi dulqacda ay dhammaanayso markay haddana bisha dulxija ay bilaabanto ayay iman jireen meeshaa kale dulmajaas laydhaa iyaduna maka ku dhow halkaasaa ilaa yowmi tarwiya ay joogi jireen yowmu tarwiya markay gaadhana dee xagga mina ayay ukicdi u kici timi jireen saasay dabadeetna xajka ku gudan jireen marka sidaasay isu daba dhigi jireen bay idhaahdeen ahlucilmigu oo way ku ganacsan jireen markii dabadeetana islaamku yimi ayay dee taxaruj baa maaragta ay la ku dhaceenoo waxay idhahdeen waa arar maynu ku dambaabnaa sidii jaahiliyada haddaynu usoo ganacsi doonana xajka aynu alaabo keenno ama maaragta waxyaaba nooc ganacsiga la nimaadno mawaasimtii xajka markaasaa ilaahay aayaddaa uu soo dejiye waxaa markaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan qiimaha badan iyo aayaddan qur-aanka ah ee ku soo aroortay sababtaaba qofku isagoo soo xajinaayo ilaahay dartii u xajay inuu iskana ganacsan karo dhib ma leh haddaad xajtood inaad soo xajto ama soo cumraysato u qastido dhakhtar inaad soo martaana tusaalahaan ay kula socoto waxba dhibaato ma leh haddaad soo xajto ama aada maaragtay cumro ama xaj u qastido inaad ganacsi halkaa alaab ka soo iibsato ama adoga aada alaab geysaana ay kula socoto waxba dhibaato kuma jirto sidaa aayaddaa rabbi uu ku yidhi waxayse ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa ka sii akmalsan qofku inaanu adduunye iyo ganacsi iyo waxaa isku mashquulin baa kasii akmalsan waayo dee wixii waa adduunye oo xisaab bay leedaho way iska hawl badantay ma garanaysa waxaa dhici karta daacaadka iyo khayrka iyo wanaaggii iyo inaad wax ka mida kaga mashquusho marka waxaa kasii wanaagsan inuu qofku daacada iyo khayrka ku mashquulo intaa uu cumraysanaya ama uu xajayaba halkaa fii mawaasim lxaji baa ku soo aroortay fii mawaasim lxaji aayadda dee ka mid ma aha qiraa'aadkan mutawaatirka ah laakiin ibnu cabaas bay ka sugnaatay inuu fii mawaasim lxaji ku dari jiro akhrii jiray marka qiraa'aadka shaadada ah bay ka mid tahay waaya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa masale muhiima waxay ku saabsan tahay saxaabadu shayga ay ka baqdaan inay ku dambaabayaan ama ay maaragtay meelka dhacu ku noqon karo ilaa ay xukunkiisa ogaadaan ay rasuulka weydiiyeen sala allahu alay wasalam ama cid kaloo garanaysa may ku dhiiran jirin lama iman jirin taasina waxay tusinaysaa dad diintooda aada iyo aada ugu dadaala inay ahaayeen way ilaashan jireen diintooda hal alla halkay isleeyihiin waa ku dambaabaysaan way iska ilaalin jireen ilaayo marka loo caddeeyo marka ta noocaasa qof kasta oo muslim waa inuu ku dadaalo meesha aan u kala caddayn ugu yaraan ee uu isleeyahay waad ku dambaabay ama waxbaa kaaga soo maaragta bayri doona waa inuu iska hubiyo oo haddii ay xun tahayna uu iskaga fogaado haddii wax bannaanoo saxa ay noqotayna uu ku dhaqaaqo kitaabulxajna halkaa ayuu ku dhan yahay axkaamtiisana waynu naqaanaa iyo masaa'ilkiisa hadda qasdigu wuxuu ahaa waxoogay axaadiidoo ku saabsanuun inuu mu'alifku soo arooriyo u badan xagga fadaa'ishiisa iyo qiimihiisa ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiiyo wanaagahayna waafajiyo xajka iyo acmaasha kale wanaagsanna ilaahay haynaga aqbalo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online